madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ugu baaqay dadka maraykanka inay isxisaabiyaan isagoo jawaab uga dhigayay go-aankii maxkamadeed ee dembiga ku waayey nin toogtay wiil yar oo aan hubaysnayn oo madow ahaa haddaba hadalkaasi madaxweynaha iyo sida looga arki karo maraykanka ayaan weydiiyey muumin cabdi barre oo ka mid ah aqoon-yahanka u dhaqdhaqaaqa danaha dadka afrikaanka iyo soomaalida waxaana kula xiriiray qadka taleefonka ee gobolka maryland ee duleedka magaaladan washington
waad mahadsan tahay waa runtii madaxweyne obama khudbadii uu jeediyey runtii waxay ahayd mid geesinimo ku jirto geesinimo ayay muujinaysaa waana runtii waa loo baahan yahay waana loo baahnaa dabcan way jirayaan dad dhahaayo ma ahayn inuu arrintaas ka hadlo laakiin runtii maadaama uu yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee madow ah oo arrintan si shaksi ahaan iyo khibradiisa iyo noloshiisa waxa uu soo maray uga hadli karaa runtii way habboon tahay anigu waxaan qabaa inuu geesinimo muujiyo warkii madaxweynaha uu telefishinka kaga sii daayay hadaladii ku jira haddaan fiirino wuxuu yidhi markii ay toogashadan dhacaysay in trivan uu noqon karay ama la mid ahaa wiilkiisa hadalkiisii shalayna waxa uu yidhi hadal la mid ah oo ahaa inuu booska trivan oo kale uu taagnaa shan iyo soddon sannadood ka hor markaad fiiriso hadalka madaxweynaha ma kula muuqday inuu ka xun yahay dembiga lagu waayay gacan kudhiiglihii dilay wiilkaa yaree madowga ahaa anigu u malay maayo in runtii ka xun yahay laakiin kolley waa dareensan yahay shaksi ahaan markii laga saaro madaxweynenimada qof ahaan maadaama uu yahay shaksi madow ah wuxuu runtii dareemayaa sida uu sheegayna maaragtay khibrad usoo arkay waxyaaba badan isagoo ku dhacdooyin ku dhacay isaga naftigiisa uu ka hadlayay in maaragtay ay si qalabsan arrinta u dhacday inuu doonayo in arrintan laga munaaqashoodo la fiiriyo dhacdadan siday u dhacday sababtay u dhacday iyo sidii maaragtay looga hortegi lahaa si aysan mar kale u dhicin laakiin anigu umalaymaha inuu shaksi ahaan isagu waa dhaci kartaa dee hoos ahaan inuu isleeyahay inuu jeclaan lahaa in si kale wax maxkamadda iyo go-aanka u dhaco laakiin anigu kulley waxaan isleeyahay wuxuu doonayaa in uu furo munaaqasho maraykanka u baahanyin inay ka wada hadlaan waxyaabaha maaragtay runtii ku dhaca dhalinyarada madmadow oo waddankan runtii dhibaatooyin fara badan soo food saartay marka kayskan travan martin iyo ninkan ilaaliyaha xaafadda oo hubaysnaa oo xabadda ku dhuftay oo dilay yacna waxyaabo badan ayay runtii banaanka soo dhigaysaa marka arrimahaas in laga wada hadlo laga munaaqashoodo ayuu runtii aada iyo aada ugu hanwen yahay aniguana saasaan saasaan qiyaas dabcan markaad fiiriso arrintan ku saabsan dilkan dhacay iyo maxkamadda ninka lagu waayey iyo dareenkan ay soo kiciso sida madaxweynaha uu sheegay dadka madowga ah dareenkooda ay kicisay oo nin walba khibradii iyo wixii uu soo maray iyo wixii lagu hayay bulshada dhexdeeda tusaale ahaan madaxweynehu wuxuu soo qaatay in dhalinyarada madowga ah ay yar yihiinba kuwaanan soo marin khibradaha la midka ah in la daba galo oo iyagoo meel dukaamaysanaya la daba kaco oo la tuhmo in jidadka marka ay marayaan laga shakiyo marka ay fuulayaan jaranjarooyinka guryaha layska ilaaliyo ma kuu muuqataa in madaxweynaha barack obama uu hadda dareenka ku shidayo in loo baahan yahay mujtamaca maraykanka ee madaxweynaha uu yahay ee madowga iyo cadaankaba leh sidii laysu fahmi lahaa in laga hadlo oo isfaham weyn la dhex dhigo oo cunsuriyadda la baabiiyo qeyb ka midayna hadalkiisa u ekaa dhacam aada iyo aad maarata runtii waa saad u sheegtayba arrintaas in la galo laga hadlo laga munaaqashoodo maraykanka cadaan iyo madowba in ay isfahmaan isku soo dhawaadaan haddaad xusuustana khudbadiisa waxyaabaha ku jira waxaa kamid ahaa inuu qartay uu yiri maaragtay horumar ayuu waddankan gaaray waxyaabo badan ayaa maarata runtii lasoo maray yani waxaa runtii tusaale ka ah isaga oo ah nin madow inuu madaxweyne ka noqdo waddankan midna waa mid bulsho ahaan iyo mujtamac ahaan iyo maraykan ahaan in laysfahmo oo laga munaaqashoodo arrimo kaloo siyaasa ahna way ku hoos jiraan runtii maadaama ninkan zimmerman sharciga florida gobolka florida uu ogolaa inuu hubaysnaado taas naftigooda meesha way ku jirtaa maadaama arrimahan hubka iyo dadkan hubaysan shacabka ah dhibaato iyo naftigooda ay keenayso waxaa kamid ah dhalinyarada madmadow maaragtay si gaar ah lagu fiiriyo marka waxyaa siyaasa arrimo kaloo siyaasadna way ku hoos jiraan runtii oo uu doonayo maaragtay in ayada naftigeeda meesha ay soo gasho laakiin waasaa u sheegtay shacbiga maraykanku runtii madow iyo caddaanba arrintan ay fiiriyaan ay darsaan ayna arkaan dhibaatada jirta lagu hayo dhalinyarada madowga ah waa gartay arrintaa ku saabsan siyaasadda ee arrintan la xiriirta haddaan laftirkeeda wax kaa weydiiyo siyaasad ahaan ragga xisbiga jamhuuriga ka tirsan ee mar walba raadiya ceebaha iyo daldaloolada madaxweynaha ma kula tahay hadal hadalkii madaxweynaha ee shalay ay ka dhigtaan ama ka dhigan doonaan mid ka mida qodobada ay ku halqabsadaan ee ka dhanka ah siyaasadihiisa nacam shaki laa shaki weeyaan shaki male in qolyaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo idaacadaha iyaga u adeega ay arrintan ay u bedeli doonaan si kale oo ka dhigi doonaan nin madoob oo macnaha ka carooday xukunkii go-aankii kayska sever martin iyo ninkale zimmerman waa khasab inay u bedelayaan dhankaas oo ay ka dhigayaan maaragtay nin madoob ah oo carooday oo ka carooday maxkamadda go-aanka ay gaartay juuri go-aanka uu gaaray oo ay u isticmaali doonaan in in inay ka dhigaan inaan inaan u qalmin madaxweyne maraykan inuu noqdo dabcan taas shaka kuma jiro isiguna wuu ogyahay wuuna ka fekeray intuusan hadalkaas dhihin
kaasi waxa uu ahaa muumin cabdi barre oo ka mid ah aqoon-yahanada u dhaqaaqa danaha dadka afrikaanka iyo soomaalida waxa uu khadka telefoon gobolka khadka telefoonka ee gobolka maryland ugu warramayay waryahaga maxamed colaad xasan
dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaha in bogga v o a somaali dot com aad ka daawan kartaan haatan qeyb cusub oo ka mid ah barnaamijka maqalya muuqaalka ah ee qubanaha v o a oo ah barnaamij cusub oo aan toddobaadkii hore idiin bilownay barnaamijkan qubanaha v o a waxaad ka heli kartaan warbixinno kala duwan oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan haddaba booqo v o a somaly dot com kana daalaco qeyb kale oo ka mid ah barnaamijka qubanaha v o a haddii aad jeceshahay inaad barnaamijkan fikir ka dhiibato fadlan email noogu soo dir ciwaankeenna somali v o a news com adigoo ciwaan uga dhigaya barnaamijka qubanaha